bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jowhar qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo xiray tartanka qur-aan akhriska bisha barakaysan ee ramadaan ku dhowaad kun qoys oo danyar ah oo ku sugan magaalada gaalkacyo oo la gaarsiiyey daaq gargaar ah oo ka timid sandanada cumaan wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo muqdisho ka daafuray mashruuca baaritaanka caafimaadka dugsiyada dalka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya oo magaalada dhuusmareyb ku qabatay barnaamijka aqoon kororsi iyo wadatashiga iyadoo kaashanaysa wasaaradda deegaanka galmudugga qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaa war ku dhagaysan doontaan hadduu ayba inoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimee rediyo oo jawhar idin hayo kuwada ugu doorkaroon haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkiiyo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa soo xiray tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaa abaalmarin lacageed guddoonsiiyey ardayda kaalimaha hore ka galay tartanka sanadkan madaxweynaha ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyey dhammaan ardaydii ka qayb gashay gaar ahaan kuwa kaalmaha ku guulaystay madaxweynaha ayaa tilmaamay in ay lafdhabar yihiin mustaqbalka wanaagsan ee dalka isagoo ku ammaanay dadaalkooda ku aadan barashada iyo xifdinta iyo faafinta qur-aanka kariimka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa door muuqda ka siiyey culimada soomaaliyeed geedi u socodka dib u eegista dastuurka dalka si loo xoojiyo in dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu si buuxda ula jaan qaado shareecada islaamka iyo as-aaska ugu wanaagsan ee ku dhisan nidaamka dowladeed ee dalka ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa abaalmarin lacageed guddoonsiiyey ayaa abaalmarin lacageed guddoonsiiyey xufdada kaalmaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka munaasabadda xiritaanka ayaa madaxweynaha khudbad ka jeediyey hadaladiisina waxaa ka mid ahaa wasiirka iyo culimada iyo dhalinyarada iyo macalimiinta intaba waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh sanad walba dhalinyaradan tartan loo qabto gobolada iyo dowlad goboleedeed xataa waa ku dhiirinaa lebalkooda inay qabtaan waxaan rabnaa in ay dhalinyaradani in ay ku faanaan inuu yahay qof qur-aanka xafidsan inuu yahay faankaasna uu keenaayo maanta hadda meesha soomaaliya ugu sareysa madaxtooyadii xafiiska soomaaliya ugu sarreeyaa joogtiin waxay ka mid tahay bilow u tahay weyneynta iyo muxuu ahay qadarinta dadka xambaarsan kalaamka ilaahay ay ka mid tahay dhalinyaro waxaan leeyahay muxuu ahay waddo fiican oo bilow ah oo cimrigiini bilowga aad ku bilaabateen aad leedihiin fursadaad hesheen fursadaasa idinka dhumin qur-aanka yan qof soomaali ah oo dugsi qur-aan aan soo marin oon qur-aanka soo xifdin ma laha laakiin dee waaba dadku ma hayaan adinka haddaad bilaaday idinka fakan qur-aanka horta haaya ku adkaysta ma haddaad kusoo barbaartaanna marka dambe meel aadan iloobeynin oo aada gaaraysinba oo aadanba iloobeyninba oo maxaanku irahday oo caqligana ku samaysmo nolol kastana waa samay kartaa adoo xaafidul qur-aan ah wax kastoo kale sidaa daarta wasiirku u sheegay madaxii mxu caqligii maskaxdii qur-aanka xifdisay wax kaloo dhanna way qaban kartaa way aankarta dhakhtaraa noqon kartaa injineeraa noqon kartaa bailodaa noqon kartaa wax kasta oo qof bini aadana sameeyo yaad sameyn kartaa ood noqon kartaa marka dardaarankeyga waxa waaye xifdiga qur-aanka haya yaanu idinka baxsanin haya sida lagu haayana farsamadeeda macalimiintana waa idiin sheegeen waanad garanaysaan laakiin haaya yaa ka qiimi badan hooyo guriga joogta oo ilmaheeda baraysa qur-aanka u dhagaysanaysa oo tajwiidka tajwiidka meeshuu ka qaldo u toosinaysa oo maxaanku irahday hubinaysa in uu xifdigii ou hayo oo aanu ka dhumin oo aanay dhallinyaronimo qaadin wax ka qiimi badan ma laha gurigaasi guri hagaagay oo toosay waay oo ilmaha iyo owlaadda kasoo baxayaana ay yihiin kuwa toosay in badan oo waalidiintiin ka mida waxaan hubaa inay dad aada iyo aada u fiican in ay yihiin waalid fiican inuu idin dhalay ajari xasanaad allah ka siiyo dadaalka iyo idinku dadaaleen iyo rabitaanka idinla raboodeen inaa muxuu ahaaye aad aad aada qur-aanka barataan dastuuraan sharc ansixinay wax badan oo aan ugu talagalnay in ama diinta lagu ilaaliyo ama maxaan ku raha diinta lagu horumariyo lagu weyneeyaa ku jira culimada inta dastuurkaas la sameynayo o dhan goobjoogay ahaayeen taladay ku jireen maxaan ku raha waxyaabaha aan macquulka ahayn ama ama shakiga keeni karoo dhan in meesha laga saaray ka shaqeeyeen waxyaabaha dadka soomaalida ay leeyihiin oo haddii ay arkaan dhiiri gelinayo diinta jeclaysiinaya in lagu daro hay-addii culimada ku taalo diinta islaamka diin aan ahayn inaan lagu faafi karin dalka aan la ogolaanaynin in xaggana kaniisad laga dhiso xaggana macbad laga dhiso xaggana muxuaha laga dhiso lama ogolaanayo ninaan islaam muslim ahayn hadduu meeshaan noogu yimaado diintiisa inuu haysto waxba kama qabno ku khasbi mayno inuu maxaanku irahda diintiisa u ka tago laakiin inuu faafiyo oo dadka soomaalida ah dhexdooda uu ku faafiyo ma laga ogolaanayo wax u eg in la faafinayana ma laga ogolaanayo laakiin diin diinta islaamka diin oo yani dabacsan naxariis badan furfuran wada noolaanshaha ummadaha adduunka oo dhan ogol sida haddana loogu fasiray oo diin dadka laaynaysa waay loo leeyaha ma aha marka wejigeedii dhabta ahay annagaana laga rabaa inaan adduunka tusno laakiin waa inaan gurigeena ka bilaabno waxaan uga bilaabaynaa inaan ilaashano qofka aan muslimka ahayn ee noo yimaadana inuu noolaa karo shuruucdii iyo nidaamkii iyo qawaaniintii dalkan u deganayay markuu fuliyo inuu nala noolaa karo culmaal aad iyo aadaan markale dhalinyaro waxaan idhaha hambalyo baaraka allah fiikum dadaalkiina allah la jiro maxaanku yiraahday hooye iyo aabbe iyo walaalo iyo guryaha ka timaadeen hana lagu salaamo hanana waana hambalyan waa u diraynaa mahadcelina waa u diraynaa hadii ala yiraha hala gaarsiiyo insha allah waalidkii aad iyo aad a umahadsantiin ku dhowaad kun qoys oo danyar ah ayaa ku dhowaad kun qoys oo danyar ah oo ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa la gaarsiiyey deeq gargaar ah oo ka timid sandanada cumaan cabdirasaaq maxamed ayaa gaalkacyo ka soo diray saldanada cumaan ayaa deeq raashin ah soo gaarsiisay in ka badan siddeed boqol oo qoys oo ka mid ah dadka danyarta ee ku nool magaalada gaalkacyo kuwaasoo isugu jira naafada dadka dhimirkala iyo qaar ka mid ah dadka aan waxba haysan deeqdan raashinka ah oo isugu jirtay noocyada kala duwan cuntada sida burka bariiska sokorta baasto caano saliid timir iyo waxyaabihii la mid a ayaa maanta la gaarsiiyey siddeed boqol oo qoys raashinkan ayaa loogu talagalay dadka aan awoodin bisha barakaysan ee rabadaan inay helaan wax ay ku afuraan waxaana deeqdani saldanada cumaan soo marsiisay cumaan jaarati waxaa munaasabadan ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay saldanada cumaan mas-uuliyiinta maamulka gobolkiinka degmada gaalkacyo puntland xildhibaanada golaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale kuwaasoo dhammaantood uga mahad celiyey saldanada cumaan waxaan u mahadnaqayaa haayadda gargaarka nasiis oo noo dadaashay boqolkiiba boqol waa ka mahadsan yihiin annagana waa noo roonta dardaarada cumaan hasan kamaatuna ka mahadnaqa ya insha allah ilaahay alxamdulilah walaalyahaana si alxamdulilah ilaahay oo khayrsi ilaah muraas oo gargaarka gargaarka oo iyadana sahnle oo khayr sirabi oo ilaah firabi oo ma awgeyn soo gaarsiisay waa ugu hambalyeynayna waxaan u mahad celinaa sanduuqada cumaal oo maanta awimadan la siisay si aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa maadaama ummadda soomaaliyeed aan nahay gobolka mudug wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cumaan jaarati waxaan leeyahay deeqdii aad noo soo dhiibteen waa naloo keena waa nala soo gaarsiiyey haddaanu nahay reer mudug gaalkacyo danyartii iyo agoomihii iyo barakacayaashii iyo baaxanayaashii iyo dadkii indhoolayaasha ahaa iyo curyaamiintii naafada ahaa kuwii dhaawac ahaa naafadii danyartii qof laga soo tegey maanta ma jirto cumaan waxaan leenahay deeqdii waana soo gaarsiiseen laakiin waa nugu yaraysiiseen intaas iyo in ka badan baan idinka sugaynaa waxaan idin leeyahay noo soo badiya deeqda allaha idin daayee waa nala soo gaarsiiyey waxaad noo soo dhiibteen caanihii sokortii bariiskii burkii barwaaqadii oo dhan timirtii wax walba boqortooyada waa u mahad celinaynaa wiilashayada soomaaliyeedoo noo qaybinayana waa u mahad celinaynaa suldaanka cumaan waxaan leeyahay suldaannimada ku raag oo guulayso oo gacantaada kor allaha ka dhigo waxaa halkan lagu qaybinayaa raashin caawimo ah oo ay bixisay boqortooyada cummaan oo ay raashinkaas oo dhan siddeed boqol oo qoys oo ah dadkii danyarta ahaa oo degmada gaalkacyo waxaan u mahad celinaynaa boqortooyada saldanadda cummaan oo dhowr iyo toban sano bixinaysay taakuradan afurada ah oo ay soo gaarsiinaysay dadkeeda soomaaliyeed ee walaalaheed ah waxaan leennahay aad iyo aad ba u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waa idinkaga mahad celinaynaa garab istaagga iyo taakulada iyo lixijeclada aad u qabtaan walaalihiinna soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa howlwadeennada ka shaqaynayay wakhtiga badan u soo jeeday oo wakhtiga geliyey waxaan leennahay idinkana aad iyo aad baa u mahadsan tihiin runtii waxaa idiin muuqata hadda dadkii loo qaybiyey maanta oo jimco ah shaqadii inay socoto dadkii mudnaana ay gaadhay oo dad masaakiin ah oo naafo ah oo dadkii dadka u jilicsanaa ah in halkaas waxa weeye loogu qaybinayo maantay oo halka ay ku qaadanayaan waxaan rajaynayaa haddii alla idmo inay u sii socon doonto rabadaanada soo socda iyo wakhtiyada soo socda ilaahay idankiis aad iyo aad baa umahad wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay mashruuc baaritaan caafimaadka dugsiyada dalka oo diiradda saaraya ilaalinta iyo daryeelka aragga caruurta dhigta iskuullada maxamed cabdixakiin ayaa muqdisho ka soo diray waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu dahfurayey mashruuca baaritaanka caafimaadka indhaha ee ardayda dugsiyada soomaaliya ee aika kaasoo diiradda lagu saarayo ilaalinta iyo daryeelka aragga caruurta dhigata dugsiyada waxaana mashruucani si wada jir ah u hirgelinayo hay-adaha daaragti aid iyo hayuman abiil iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo iskaashanaya iyadoona ujeedka guud u yahay in kor loo qaado wacyigelinta iyo baaritaanka aragga ardayda dugsiyada munaasabadda furitaanka mashruucan oo ka dhacday magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socotay hay-adaha mashruucan bahda caafimaadka waxbarashada wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya iyo matasharaf kale agaasimaha waaxda adeegyada caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi iyo mas-uuliyiintii ka socday hay-adaha directy aid iyo hayuman abiil ayaa si wada jira uga hadlay ahmiyadda barnaamijkan u leeyahay caruurta soomaaliyeed mashruucan mashruuc weyn waaye mashruucii ugu horreeyey oo dhowr boqol oo kun oo arday lagu iskariingarayn doono oo ka dhici doona waddanka qaybo kala duwan oo ka badan afar qaybood ka mid ah sidoo kale waxaa qayb ka ah in ayagana sidoo kale macallimiinta ay qayb ka ahaan doonaan mashruucan waxaa iska kaashaday wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha directy aid iyo human abiil wasaaradda caafimaadka marka insha allahu haddii la aadmo waxyaalaha xoogga saari doonta waxaa ka mid ah mashaariicdan tira qaybaha kala duwan oo kaleeto in la baahiyo gobollada loo baahan yahay iskuullada in lagu baahiyo waxaa kaleeto hadda noo qorshaysan insha allah bidnillahi kariim hadda screeninka indhaha wadnaa in wakhtiyada soo socda oo dhow ayadana aan samayn doono dhagaha maqalka inaan ayagana aan ka baari doono ardada dhigata iskuullada qaybahooda kala duwan waxaa lagu bilaabi doonaa gobolka banaadir waxaan rabnaa halkan inaan ku daafurno mashruuc aad u ballaaran oo loo yaqaano aika waa iskuol i screening waa mashruuca ugu weynaa soomaaliya caafimaadka indhaha laga qaban doono iskuullada ilaahay baa mahadsan maanta halkan inagu kula siiyey innagoo ka sheekaynaynaa bulshadeenna ee soomaaliyeed sidii aan qaybo ka mid ah aan wax ugu qaban lahayn aan welibana aan bartilmaameed ka dhigannay qaybta ugu muhiimsan ee aragga bani'aadamka iyo qaybta ugu muhiimsan bulshada ee ardayda iyo dadka daayarta ah
waxaan rabnaa inaan waxyar aan overview ka dhiibo projectigan oo school i screeningka projectigan marka ugu horeysa aan qabanayna ma ahan horaa u sameynay laakiin wuxuu ahaa pilot isagaa hore u sameynay hadda laakiin asagoo oo project ah oo wadanka dhan ama intiisa badan laga sameynayo aan sameyn doonaa
runtii mashruucan school i projectiga waa project muhiima waxaa aaminsanahay saaxiibkay doctor qays iyo doctor cabdiraxmaan inay wax badan ka qaban doonaan mashruucan karaankiisa ay leeyihiin waxaa is leeyahay keliya yaa lagu ekaan iskuulise face two markii la gaaro waxaa inclusion ku samaysaan ilmaha homelesska ah ama casayaasha ama haddii ala i d b iska joogo hadduu ilaa yidhaahdo qaar ka mid a mas-uuliyiintii kale ee ka qaybgalay barnaamijkan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muhiimadda uu leeyahay barnaamijkani
waxaa u aragnaa haddaan nahay baxda waxbarashada inuu yahay mashruuc aad u wanaagsan waxtarkiisana oo inoo muuqdo caruur badan oo waxaa jirta dugsiyada gobolka banaadir baahiyahan hadda indhahay laga baaro waalidka sometimes markaa fasalka degtid arday waxaa arkaysaa buuggii si aada u fiirinaya laakiin waa waalidkii iyo ama qofkii mas-uulka ka ahaa una ku baraarugsanayn ama wacyi una ka ahayn in canugan da'diisa weli ay yar tahay in isbitaalkii la geeyo ama dhakhtar indha loo geeyo oo indhihii laga baaro sababtoo ah buugga akhri markaa dhaadidoo kormeerka ku tegtid waxaa arkaysaa asigoo aada u fiirinaya xarfihii runtii marka waxaa u aragnaa barnaamijkan inuu aada muhiim u yahay
aaday muhiim u tahay in mashruucan uu guulaysto haddii ilaaha yidhaaho ayagii wasaaradda caafimaadka si dhow uga wada shaqaynayaan caruurta badanaa waxaa lagu eedeeyaa inuu galaaska ka dhaco ama uu dib dhaco ama uu wax fahmi waayo cilladda keliyana ee tahay in indhaha aan laga warqabin ama mararka qaar dhagaha aan laga warqabin haddii marka fursadahan oo kale ee bataan waxaa kordhaayo in laga jawaabo baahidaas caruurta caruurta sidoo kalena macallimiinta ee ogaadaan caruurta indhaha ka xanuunsan ee safka hore keenaan kuwa liitana markaas ay isbitaal geeyaan ama flow upka ay u fududeeyaan xilliyada imtixaanaadkana la saacido haddii ilaa yidhaaho ugu dambeyntii wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa sheegay in mashruucan uu yahay mid muhiim u ah badbaadinta caafimaadka carruurta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa halista ugu jira dhibaatooyinka aragga isagoona ku baaqay in la xoojiyo dadaalada lagu ogaanayo xanuunada aragga ee carruurta inta ay yaryihiin
in ma aragtay aan daah furayno maanta in ka badan laba boqoloo kun oo carruur iskuulla dhigata ah oo screening loo samaynayo ama baaritaan lagu samaynayo araggooda lagu qiimaynayo loo samaynayo waa mashruuc weyn waa rajaynaynaa in la gaaro dhammaan carruurta soomaaliyeed ee iskuullada dhigata in la gaaro in la wada qiimeeyo araggooda laakiin waa bilow fiican horena markii ugu horraysa ma aha projectigan oo kale horeyaa loo qabtay oo number ardada iskuullada dhiganayso screening loo sameeyey ama baaritaano araggooda lagu qiimeynaya loo sameeyey hore waa loo sameeyey wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada dhuusmareeb ku qabatay barnaamij aqoon kororsi wadatashi iyo wada shaqaynta wasaaradda deegaanka galmudugga sumeeyo cabduqaadir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada dhuusmareeb ku qabatay barnaamij aqoon kororsi iyo wadatashi ah iyadoo kaashanaysa wasaaradda deegaanka ee dowlad goboleedka galmudug barnaamijkan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta kormeerka maareynta dhulka iyo adkeynta xeerarka dowlad goboleeda dalka si loo helo nidaam hufan oo lagu maareeyo kheyraadka dhulka loona ilaaliyo deegaanka kulanka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin khubaro iyo wakiilo ka socday hay-adaha kala duwan ayaa sidoo kale lagu falaqeeyey muhiimadda iskaashiga u dhexeeya dowladda federaalka dowlad goboleedada dalka iyo hay-adaha quseeya arrimaha deegaanka si loo horumariyo nidaamyada sharciyadeed ee la xidhiira maareynta dhulka ugu horeyn cabdirasaaq cali oo ku hadlayay magaca wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada xukuumadda soomaaliya ayaa sharxay muhiimadda uu barnaamijkan u leeyahay bulshada ku nool magaalada dhuusamareeb iyo guud ahaan dowlad goboleedka galmudug waxaan ku faraxsanahay kasoo qaybgalka barnaamijka maantii ka dhacaya ee dhuusamareeb gaar ahaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada galmudug maanta waxaan u joognaa aqoon isweydaarsiga ku saabsan maareynta kontaroolka dhulka waxaa kaloo aada ugu faraxsanahay aqoon isweydaarsiga maanta meesha ka dhacaya inuu noqon doono mid wadatashi guud wasaaradda iyo hay-adaha si loo ilaaliyo maareynta dhulka meesha ka dhacay isweydaarsiga inay noqon doonto mid wax ku ool ah oo aada u wanaagsan saa waxaan rajeynayaa sidoo kale in la wadi doono doodahan oo kale badan si loo gaaro jawi cimilo aada u wanaagsan
sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay barnaamijkan ayaa ka hadlay doorka ay ku leeyihiin ilaalinta deegaanka iyo horumarinta nidaamka maareynta dhulka
waan ka mahad celinaynaa kulankan kulankan aqoonsuweedsiga ahi waa muhiim uu noo yahay waa lecture aad iyo aad muhiim u ah ee naga haysataa isbeddelka cimilada runtii waxyaalo badana waxay u baahan yihiin in een, wax laga qabto een, sida een, dhirta la jarayo oo kaleeto geedihii waa la dhameeyey waxyaalaha isbeddelka keenay ka mid tahay intii mawduuca maanta meeshan lagu hayo waa mawduuc muhiim ah oo deegaanka muhiim u ah waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in wax badan laga faa'iido een, oo tiimka martida ah ee brograamka wada aan wax badan kala kororsanno intaan joogno asimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xildhibaan goboleedka galmudug mudane daahir maxamed cusmaan oo si rasmi ah u daafuray aqoon kororsigan ayaa dhalinyarada iyo ka qaybgalayaashaba ku dhiirigeliyey inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan tababarka islamarkaana aqoonta ay ka helaan u adeegsadaan ilaalinta deegaanka iyo horumarinta bulshada
Een, kulankan ma ahan kulan een, uu ku dhammaanayo waa kulankii koobaad kulamo badan oo sanadaha soo socda xigxigi doona ayaa jiri doona oo ku saabsan taytalkan iyo taytalo lamid ah ku saabsan Een, qubrada federaalka ka socota waxaanu rajaynayaa inay si fiican yacni reer galmudug dadkii aad wacateen oo galmudug wasaaradaha kala duwan iyo qaybaha bulshada ka mid a halkan bay inii fadhiyaan waxaan idinka rajaynaynaa presentation qurux badan oo halkan maan- aan- aanu ka xambaarno aqoon isweydaarsigiinana warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jawharna waa naga intaa